wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa tababar u qabatay qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha ee soo saara calafka xoolaha kuwaasoo ku sugan deegaanka yoontoy ee waqooyiga kismaayo tababarkan waa iska kaashadeen hay-adda cunnada adduunka ee faw iyo wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa iskaashatooyinka beeraleyda lagu barayay sidii loo nafaqeyn lahaa calafka xoolaha sida loo beero loona daryeelo iyadoo ay la socoto tijaabo baraatika ah oo lagu baraya iskaashatooyinka kismaayo wax soo saarka calafka xoolaha cabdisamed xuseen oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda cunnada adduunka iyo isku-duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey tababarkan iyo muhiimadda uu u leeyahay iskaashatooyinka beeraleyda waxaan ku qabanay magaalada kismaayo seminaar ama aqoonsi wadaarsi soconay muddo shan maalmood ah waxaana ku saabsanaa waxsoo saarka calafka horumarintiisa iyo in calafka qiimo loo yeelo oo la broses gareeyo si suuqgeyntiisa u fududaato lana keensado muddo dheer waxaa ka qayb galay seminaarkaas shaqaale ka tirsan wasaaradda xanaana xoolaha sidoo kale waxaa ka qayb galay iskaashatooyinka calafka xoolaha iyo xoolo dhaqatada sida geeleyda sidoo kale waxaa ka qayb galay dad ka socda xarumaha digaaga ama beeraha digaaga lagu xanaanay magaalada kismaayo seminaarkan dabcan wax badan laga faa'iidaystay oo dad ka qayb gala waxyaabaha ay barteen waxaa ka mid ah sida loo beera calafka sida loo xusho calafka saxda ah waxaan maanta u joognaa halkan u joognaa yoontooy iskaashatooyinkii calafka ka shaqaynayay horumarinta barnaamij soo socday four days oo lagu horumarinayo tababar ahaa oo lagu horumarinayo xirfadda waxsaarka calafka xoolaha oon halkan maanta u joogno soo xiritaankiisii barnaamijkii iskaashatooyinka fara badan ayaa ka faa'iidaystay mashruucan waxaa ka kaashanayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo heedda faawo ayaa qayb ka ahaa oo maxaa la yidhahdaa barnaamijkan in laga faa'iidaysto waxsoosaarka calafka in la gaaro isku filnaansho waxsoo saar calaf deegaankan maadaama deegaankan uu yahay deegaan ku habboon beerashada iyo dhaqashada xoolaha marka insha allahu waxaan marka aan xoogga saari doonaa mustaqbalka in la gaaro isku filnaansho calaf isku filan maadaama aan haysano bad iyo baribo dhul nagu filan aan haysano qaar ka mid a xubnihii iskaashatooyinka ahaa ee ka faa'iidaystay tababarka ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen ayna rajaynayaan in loo sii wado tababarada noocan oo kale ah magacaygu waa qaasim cabdulle yuusuf waxaan ka mid ahay dadka ka faa'iidaystay tababarkan ay faawna siinaysay oo ku saabnaa forder production processing and utilisation waxaa ka socdaa hay-ad la yidhahda suweelba dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee koonfurta soomaaliya suweelba aad baan uga faa'iidaysanay tababarkan wuxuu ahaa tababar dhammaystiran oo comprehensive ah oo taabanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee forderka sida soo saaridda processinka utilizationka iyo storagekaba mahad ilaahay bay u sugnaatay dhammaanteed bacdallaahi hay-adda w f b hay-adda faw iyo wasaaradda xanaanada xoolaha yaa mahad ballaaran iska leh sababtoo ah waxayna siiyeen seminaaro aad u fara badan oo waxtar ku oola leh waxay noo keeneen qalab waxay noo keeneen abuurkii cawska waxay noo keeneen matooradii shiidayey kuwii duubayey waxaa ka mid ah waxyaabaha la taaban kara ay keeneen baylarkan cagaftan iyagoo dhowr ah ayay noo keeneen matooradii shiidayey cawskay noo keeneen aad ayay ugu mahadsan yihiin tababarada ku saabsan soo saarista calafka beeraha oo muddo dheerna la kaydin karo ayaa muhiimad gaar ah u leh xoolodhaqatada iyo beeraleyda soomaaliyeed maadaama inta badan dhibaatooyin ay ku hayaan abaaraha iyo fatahaadaha taasoo marna xoolaha ka laaysa marna dalagyadii ay beerteen